guud ahaan anaga haddaan nahay dibadda wadana xarunta ilaalin ama aan loo yaqaano waxaa yani naga go-an in yani wadada nabadda aan maaragtay muxuu ahaa yani inaan sikatakoleka u difraan garayno inaan yani weli sidii aan aaminsan nahay in xaqa shacabka soomaaliyeed sidaan nabadgelyo lagu raadiyo taasoo oo sida shucub kaloo badan etoobiya masalan si nabadgelyaha dimuqraadiyad la keeno si siyaasadeed marka aan xaqeena ku raadsan nooc walba xaq oon leenahay inaan wadada ku raadsano ayaa waqibkaasi waa waxaan maanta meesha ka caddaynayna inaan sii adkayno ayadoo ay jiraan dad badan oo wax badan oo maarata kala duwan laga yaabo inay urka ka tagayaan marka ujeedada oo yani oana taargetkeeda waxaway in hadda xilligan la joogo in nabada la sugo dalka dalkawaada guud ahaan in muxuu ahaa dowlad dowlad yani fiican waddankaana ka abuuranta dib dib dib muxuu ahaa rehabilitation ay helaan shacabkeenu xuquuqoo haysaba ay leeyihin oo badan sidaas la raadiyo yani short term project federation waa kaasi wey waa ku weydiin doonaa xaaladda gobolka soomaalida laakiin siyaasadda guud ee etoobiya markaan ku weydiiyo waddanku xasilooni darro ayuu ku jiray meelaha qaarkood siyaasadda waddanka laftigeedu ma xasilooneyn dhowaan isku day afgembi baa gobolka amxaarada ka dhacay mowqifkiina rasmigu muxuu yahay xasilooni darrada waddanka jirta meelaha qaarkood iyo siyaasadda weli aan fadhin guud ahaan anaga haddaan nahay dibadda wadana horinta ogaadeen waa ka welwelsan nahay waxyaabihii udambeeyey dalka etoobiya ka dhacay xasiloon darrada ah taasoo saameyn ku yeelan doonta geed socodka yani in dowlad dimuqraadi ah oo shacab shucuubta xuquuqdooda ay leeyihiin ilaalin karta ama maaragtay faasi nabadgelya dadku ay siyaasadooda ku wadan karaan marka arrintaa aad baan uga welwelsannahay waana ka hadalnay oo haddii aan maanta shika jalaala qabanay qodobada waan kaga hadalnay iyo mowqifkeedna wuxuu ka yahay marka wa waa arrinta ayada waxaanu aragnaa in khalkhal keeni karto dhibaatana abuuri karto marka waan darteena waana la soconnaa annagana waxaan taageersanay in isbedel silmiya ka dhaco dalkan oo cid walba marka ayaheedii xaqeeda si nabadgelya ku raadsan waayahay heshiisyo ayaad la gasheen dowladda federaalka etoobiya heshiiskii aada la gasheen maxaa ka hirgalay maxaan hirgelin halkuu hadda taagan yahay guud ahaan waad la socotaa heshiiska aladan wuxuu kamid yahay inaan si siyaasadeed oo nabadgelya ah xaqeena ku raadsan karno siyaasadeena ku wadan karno waxyaaba badan baa ka hirgalay waxaa ka hirgalay ka horta dalkeeni waa amni weeye oo maanta xabad kama dhacayso oo si saarki lagu hirgalay labada dhinacba waxaa kaloo hirgalay in maanta dhammaan dalka gobolada dalka waa yiri yani siyaasadii jurhadda si nabadgelya looga fulinayo inkastoo caqabada jiraan waxaa kaloo ayadana hirgalay in maaragtay si xor aan maanta uga qabanayna shir jiraaya sababa waxyaabo badan oo qabiya jira oo runtii heshiiskii aan galnay qaybihii asaasiga aha weliga ma taaban waxaa kamid ah root courseska khilaafka keenay in laga wada hadlo guddida dhisa guddi heer heer heer heer federaal ah taa weli dowladda waan ka sugayna waana yaro dareynayna dowladda iyo guud ahaan aartaan waxyaalaha ku furan oo kaloo badan baa la jiraba laakiin guud ahaan arrintaa waa arrin weli qabiya oo taagan oo aan doonayna dowladda jawaabta aan ka helno ciddii muxuu aha aan wada hadli lahayn oo waxyaalaha root courseska khilaafka keenay in laga hadlo si looga gudbi lahaa waxaa kaloo ayadan aan qabnaa inay hirgaleen yani maamulka deegaanka annagoo hadda waktiga xaadirka guddiga la abuuray guddigaas oo ujeedadiisa tahay ko in wadankan si nabad loogu xasilin lahaa tisbilinka mashruuca nabad nabadda abuurida xasilinta nabadda waxaa kaloo kamid ah sidii muxuu ahaa soomaalidu haddaan dad soomaali aan nahay waxaa weya danaan leenahay dana qaran baan leenahay guud ahaan ama geeska afrikada marka si aan national agenda u abuurna inta adna soomaali nahay ama xisbiga kale ha noqdo ama ha noqdo maamulka deegaanka ha noqdo ama siyaasiyiinta iyo shucuubta kale ujeesta ha noqdaan marka in la helo yani nidaam aan ku heli karno inaan hal cod yeelano soomaali haddaan nahay waayo dabaan hal cod lahayn hal ujeedo lahayn oo maanta etoobiya qoomiyada qodobka dadkeeda u taagan tahay marka waxaan waan ku heshina dowlad deegaanka inaan national agenda abuurno marka guddiyaa la abuuray intiis billinka si loo looga xasilaa waddanka marka taana way socotaa oo runtii waa meelba laga gaaray laakiin caqabado badan baa jira oo waxyaaba badan oo aan filayn in wakti hor dhamaadaan welima dhamaan waxyaaba badan oo kale u baahan in la abaarna weliba waa qabyo wey laakiin guud ahaan processively markaan fiirino waxaan dareensannahay in yani tallaabooyin muhiima la qaaday xagga nabadda waayahay xiriirka bal waxaad ka hadashaa o n lf iyo guud ahaan sidaad u aragtaan maamulka hadda ka jira gobolka soomaalida maamulka hadda ka jira gobolka soomaalida guud ahaan xiriirkeenu waa waa waa xiriir wada shaqayn wey wada shaqayn baa naga dhexaysa waxyaaba badanna waa waan wada qabanaa oo waxyaaba badan baa naga surooba mararka qaarkoodna waxyaalaha qaar waan ku kala arkigeelaana waa isku isku khilaafnaa marka yani waa working relationship wey working relationship oo runtii working progress oo socda wey waana waa wax dabiici ah runtii marka la fiiriyo marxaladii maamulkan anaga naga dhex inbisiyey maanta waxaadu kala duwan weye waayo habad iyo iseen baa naga dhexaysa maamulka kadakan ka horreeyey lakiin maamulkan maanta waxaa wadahadal iyo diaalag iyo arag iyo waxyaabaaan ka tacaamulan waxyaaba kale aan maaragtay qaarkood aan aad u khilaafaynana way ii jiraan laakiin guud ahaan hadda issue serious oo yani lagu saqaadashay ama jira laakiin guud ahaan waa working relationship waana waa waa iyaguna waana progressive inuu socdaa waa ilaa heer yani waa positive way waayo bal waxaad wax yar iga warantaa doorashada sanadka dambe sidaad uga qayb galaysaan iyo maxaan ku idhahda qorshihiinu wuxuu yahay annaga mawqifkeena waxaa waye doorashada waktigaa lagu qabto waana u diyaargaroobeynaa waxyaabahan kala hadlayna guddiga muxuu ahaa doorashooyinka waxaa kamid a annaga dadkeena boqolkiiba soomaaliya haddaan boqolkiiba todobaatan waa reerguraa weye reerguraadeenuna ma helaan yani xaqa oo xaqa iyo siyaasiga cod uleeyihiin manta qaabkii loo gaarsiin lahaa reerguraaga dhammaantii qaabkii loo gaarsiin lahaa muxuu ahaa loo gaarsiin lahaa inay codkooda dhiiban karaan cidda doonaan dooran karaan xuquuq badan waa ka maqan aniga saasa kamida marka waxaan doonaynaa in ay dhammaan dadka soomaaliya u heli karaan awooda inay ra'yigooda cidday doonaan si xor ay u dooran karaan dantooda ciddii matilaysa maamulka ugu dhiibaan marka mawqifkeena waa saas weeye waxaa kaloo mawqifkeenu yahay waxaan annaga taagannahay haddii ay dhacdo in go-aan lagu gaarayo in dib loo dhigo inoosa national dialogue jiro oo dhammaan dadka stakeholderska kashiga awooda jiro sababta lagu loogu dhigo lagu waraqano kadibna inta muddadaas ayadaa ay maqan tahay yani doorashada ay dib u dhacayso in dib loogu noqdo qaabka awood qaybsiga qaabka loo wada shaqeyn lahaa waayo waxaa weeyaan sharciyan waqtigaas dowladda awooddeeda meeshaasay ku egtahay marka ama degaan ha noqoto ma ha noqoto mid mid mid qaran marka waa in marka ay jirta mekanismka dee lagu wada shaqeyn kara waa inuu jiro cad soomaalidu inkastoo ay arrimaha gobolkooda maamulato haddana saameynta ay ku leedahay siyaasadda dowladda federaalka ee guud aad bay u kooban tahay arrintaas soomaalidu maxay ka qabanaysaa wasiirka jaraaiid maanta aan qabanay qodobkaas uu kamid ahaa waxaan caddeynay in dadka soomaalidu ay nidaamka federaalka etoobiya weli ay marti ku yihiin oo sidii loo baahnaa aanay weli aan codkooda ugala hayn go-aamada asaasiga ah heer qaran loo gaaray soomaalida tashi ku filan kuma laha taawaan soo jeedinay arrinta ayadaa in maadaama laleeyahy waa federaal wey waa inay ku xaqba leeyihiin tusaale ahaan intaan usoo qaadan innaga haddaan soomaali nahay dowladgaleynka soomaalidu wuxuu daris leeyahay dad badan oo soomaaliya dowlado badan ku kala dhex jira sida jabuuti oo kale sida soomaaliya kale sida muxuu ahaa kii oo kale marka xaq waan leenahay anaga danaan ka leenahay wadamadaas wixii siyaasada oo masalan etoobiya ay ka gaarayso dowlad dadkaa saameynaya anaga waa saameynaysaa xaq waxaan leenahay tashigooda wax ku yeelana si aan danahayna u ilaashino marka soomaaliya saasa qaadan kaasa kamid ahaa waxaa kaloo kamid siyaasaddanka ugu maamulaya diilaan xagga dhaqaale xag siyaasadeed xag amni kulli inaan yani kaalin soomaalidu weli kuma laha kaalin kaalintaan jeclaan lahay inaan ku yeelano marka waa inaan cadaato kaalintaas leenahay mekanism cad u jiro aan kaga qaybgeli karno